الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، درسigeeni ugu dambeeyey xadiidka markaa baabka kitaabkaa hore u dambeeyey kitaab الriwاac an filaya inuu ahaa آه، xadiiث الbarا بن caazib raضي الlahu canه waxa uu ka warramayey masalada la yidhaahdo ama baabka la yidhaahdo baab اlxidaan oo rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam markii maka uu ka baxay waxaa raacday ibnatu xamza marka sidai xadiidka ka muuqatay waxaa rasuulka la socday cali iyo jacfar iyo zayd saddexdii nin markaa way ku doodeen wuxuu u xukumay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inantii jacfar ibn abi aalib waxaana ugu xukumay alkhaalatu bimansilati اlm qadaa biha rasuulu اllahi sal ly slama likhaalatiha alkhaalatu bimansilati اlm wuxuu yidhi markaa habaryartu waa xagga mansilada hooyada ayay joogtaa oo ay degan tahay marka baabkan xidaanada la yidhaahdo ama xidaanada waxa weeyaan micnaheedu xifdu man laa yastaqilu biumuurihi wa tartiibihi qofka arrimihiisa aan la gaar noqon karaynin oo arrinkiisii la ilaaliyo qofka arrimihiisii aan la gaar noqon karaynin aan tartiibin karaynin oo la ilaaliyo oo arrimihiisii loo xifdiyo oo loo tartiibiyo waxay markaa culimmadu yidhaahdeen xukunkeedu waa waajib lilsagiir aladi lam yablug wاlmajnuun wاlkabiir aladi wasala ilaa darajati fuqdaani اlcaql ilmihii yaraa in arrimihiisii loo ilaaliyo oo lagu qumo oo la tartiibiyo waa waajib ilmihii aan qaangaadhin kii waalnaa saasoo kale kii gaboobay ee gabowgii uu gaadhsiiyey inuu caqligiiba uu waayo oo caqli markaas ku darsamo da awgeed buu markaa waxaway caqligiisa uu fasahaaday wayagoo noocaasa ayay waajib u tahay markaa in arrimahoodii la ilaaliyo haddaba xadiidkan waxa uu tilmaamayaa ilmihii yaraa oo arrimihiisii marka waxa weeyaan lagu qumayo oo la ilaalinayo yaa ugu mudan haddaba in ilmihii yaraa sabiga ahaa ee aan qaan gaadhin in marka waxa weyaan arrinkiisii la ilaaliyo waxa ugu mudan labadiisa waalid labadiisa waalidna laga qaadi maayo labadiisa waalid oo aabbihii hooyadii ah ayaa ugu mudan inay markaa ilmihii arrinkiisii ay tartiibiyaan oo ay ay ilaaliyaan haddii labadii waalid ay kala tagaan aabbihii iyo hooyadii hadday kala tagaan waxa u mudan ilmihii yaraa hooyadii ayaa u mudan inta aynay guursanin iyadaa u mudan inay haysato ilmihii yaraa intaynay guursanin ilmihii yaraana una gaadhin sinigii da-dii tamyiizka uu kala soocayay oo toddoba jir ah hooyada ayaa xaq u leh oo waxa weeyaan ayadaa ilaalinaysa waxaa u daliila xadiida cabdillahi bni camar radia allahu canhuma waxa uu leeyahay gabadh baa rasuulku tidhi yaa rasuula allah ina ibnii hada kana baطnii lahu wicaan wahadyii lahu siqaan waxijrii lahu xiwaan waina abaahu طallaqanii ilmaha inankaygan yar caloosheedu waxay wahayd daraf yani weel meel meeluu ku jira bay wahay naasahayguna waxay wahaayeen sibraar dhabteeduna waxay u ahayd meel de uu ku jiro ilaalisa dhabtiina oo ilaalinaysa waina aabaahu allaqanii inankan yar aabbihiina wuu i furay dabeetana wuxuu doonayaa an yanzicahu mini fa araada an yanzicahu mini markuu aabbihii furay wuxuu doonayaa inuu ilmihii yaraayo caynka ahaa de inuu i qaato rasuulku wuxuu ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam anti axaqu bihi maa lam tankixi adiga ayaa isaga ka mudan oo ilmihii yaraabaa haynaya inta aanad guursanin hadday nin kala guursato aabbihii baa waxaa wadnaanayo qaaday xadiidka abu daawuud baa soo saaray bisanadin xasan marka wuxuu xukumay hooyadii marka hooyadii iyo aabbihii hadday kala tagaan hooyada ayaa xaq ula ilmihii oo haysanaysa lagana qaadi maayo aabuhu ka qaadi maayo xaqna uma laha inuu ka qaado ilaa ay guursato mooyaane oo marka ay guursato xaqeedu waa dhacaya waxaa de maadaama nin kale ay u dhaxday ilmaha yar aabihii ayaa marka xaq u yeelanaya waxay ahlucilmigu yidhaahdeen haddii hooyadii la waayo amaba ay soo xasisho wax diidayaba hooyadii in ilmihii yaraa ay xifdido oo arrimihiisa ay ilaaliso maalan hooyadii oo dee markaa waa markaa maskaxdeedii ay waaratay oo kale amaba la waayey ama hooyadii oo dhimatay haddii saasay dhacdo hooyadii meeshaay ka baxdo waxa ay u guuraysaa ilaalintii waxa ay u guuraysaa dumarkii aqaaribta la ahaa hooyada ayaa uga xaq mudan dumarkii aqaaribta la u ahaa zawjka iyo ninka oo aqaarib yani aqaarib zawj aabbaha waxa weeyaan dumarkii la dhashay amaba qaraabadiisa ahaa iyo hooyada dumarkii la dhashay ama qaraabadeeda ahaa waxa mudan oo u xaq mudan ilmahan waxa weeyaan aqaaribta dumarka xaggii hooyada kasoo jeeda qoladaasaa yaa uga xaq mudan qolada kale xagga aabbaha dumarka kasoo jeeda aqaaribta ah iyo xagga hooyada dumarka kasoo jeeda aqaaribta ah waxaa horeeya dumarka waxa weeyaan xagga hooyada kasoo jeeda aqaaribta ah sida habareertii oo kale oo de marka hooyadii la dhalatay sida xadiidka noogu taalo oo kale alkhaalatu bimanzilat lum mar hadda hooyadii la waayo habarartii ba soo istaagaysa oo habarartaa ka horeynaysa iddadii iddadii aabbaha la dhalatay iyo habarartii hooyada la dhalatay habarartii hooyada la dhalataa ka horeysa waxa weeyaan iddadii aabbaha la dhalatay marka dumarka xagga hooyada kasoo jeeda ee la dhashay ama qaraabadeeda ah ayaa laga horreysiinaya calaa aqaarib azawj calaa qawl jumhuur qowlka jumhuurka markaynu qabano waa jamaahiirtu siay ku tegeen xadiidka mana daliil oho alkhaalatu bimanzilat lum bu rasuulku yili calayhi salaatu wasalaam marbay markaa haddaba dhacaysaa xidaanadaas ama ilaalintaas laba arrimood bay markaa qofkii kaga tegaysaa ruuxii dumarka hadday guursato ilmihii aabbihiiba xaq u yeelanaya hooyadii hadday guursato waxaa xaq u yeelanayaa ilmihii aabbihii oo aabbihiiba markaa qaadanaya iyo qofkii oo ku qumi waaya ilmaha yar ilaalintiisa wii masaalixdii iyo maqsuudkii loo ujeedadii loogala jeeday ilaalinta qofka hadduu la iman waayo iyadana meesha baa ka baxaysa waxa weeyaan qofkuu ku waayayaa inuu ilmihii hayo tusaalaheeda waxa weeye sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah ayaa waxa uu maaragtay keenayaa qiso wuxuu leeyahay nin iyo markaa gabadhiisii ayaa ilmo ku qabsaday oo waxaa loo yii markaa xaakimkii qaadigii dadka kala xukumayay markaa ilmuhu waa roonaa oo de nin wuxuu ahaa markaa wax kala soocayo oo da-dii wax lagu kala soocayay buu gaadhay waxa uu markaa faray xaakimkii ilmihii yaraa wuxuu faray in labadiisa waalid mid ka mida uu raaco aabbaha iyo hooyada waa kuwa mid uun markaa waxa weyaan raac deetana ilmihii wuxuu raacay aabbihii waxa ay ku tidhi gabadhi markaa xaakimkii xaakimow bal ilmahan yar waxaad weydiisaa muxuu aabihii ku doortay markaasuu weydiiyey wuu yihi maxaad aabbaha ku dooratay ood hooyada uga dooratay wuxuu yidhi markaa hooyaday macallinkii geysaayo macallinkuna wuu garaacay wuu dila aabbuhuna dee usi kasii daayo meelahaasan iska ciyaara kan qof dee markaa in la dila ma doonayo macallinkii bay hooyana ii geenaysaa maalin kasta u dilaya macallinkiina xaakimkuu ka qaaday aabbihii hooyadii buu dhiibay wuxuu adiga ayaa xaqul inaad haysid sababtoo ah ninkan u dayacaya ilmihi maaha ilmihii beriis in la siiya oo nooyo cunto oo la sii daayo meesha doona ka dhaco maya ilmahana tarbiyada la doonaya oo tarbiyadiisii la ilaaliyo sida jidhkiisii loo korinayo baa la rabaa in ruuxdiisina loo koriyo oo la tarbiyadayo diintii lagu tarbiyadayo caqligii caqli saxiix oo wanaagsan xumaantii loo diido oo wanaagii la faro oo markaa qofki wana saa noqdo qof ku qumaya waay adu inahaasa u muhiimsan xadiidka waxay marka taala wuxu uhi sheekhu raximah llah kitaabu lqisaasi waxa uu kitaabu yahay qisaasta ayuu kitaabu yahay alqisaas micnaheedu waxa weeyaan oo luq ahaan laga keenay marka qofku uu shayga rahraaco iqtasastu اlahar idaa tatabactahu raadkii baan raacraacay marka raaraacitaan baa la dhahdaa marka qisaasta waxaa loogu bixiyey qisaas dee qofkii markuu qof wuxuu geysto wuxuu u geystay oo kale loo geysanaya marka raadkiisi baa la raacaya sharci ahaan qisaasta waxaa lahdaa tatabuc dami bilqawad waa dhiiggii oo qofkii lala raaco lala raaco waxa weeyaan in qofkii qofkii looga jaro wuxuu u geystay baa loo jaraya hadduu naf jaro naftii baa loo jaraya hadduu naftii wixii ka sokeeyey uu gooyo xubnaha jidhka ibni aadam ka mid a mid ka mid a haddii qofku uu geysto dhaawac amaba uu jaro waa loo jaraya gacan buu qofka gooyey waa looga goynaya il buu ka riday isha waa looga jaraya ayaa loo soo ridaya ilig buu jabiyey iligii baa loo jabinaya far buu jaray fartii baa loo jaraya waa haluma jar taas baa waxaa la dhahdaa qisaas waxaana u asalaa kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ijmaaca ummadda iyo qiyaaska saxiixa waxaa u daliila qowluhu tacaala النفس بالنفس kتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى marka النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ayadaha qur-aanka baa daliil u ah sunnahana axaadiidka soo socota ayaynu ku arki doono oo axaadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku sugan qisaasta ummadduna waa ku ijmactay fi ljumla qiyaaska saxiixina wuxuu keensanayaa qiyaaskan wuxuu keensanayaa almusaawaat bayna aljani walmajni can walmajni calayh qofkii dhibka geystay ee wax dilay naf jaray dee naftu jaray oo kale isna in loo guuyo oo la jaro waa sidaas xikmadda ku jirtana de qur-aanku ilahay noogu caddeeyey ilahay buu wuxu uhi walakum fi lqisaasi xayaa waxaa qisaasta idinku sugan in qofku wuxuu qofka kaloo geysto looga jaro waxaa idinku jira nolol baa idinku jirta xukunka ilaahay uu sharciyeeyey waxaa idinku jirta nolol waa micnaheedu waa caynkeen yani waa waa hadal aada u xeel dheer weeyaan waa nawcun min albalaagati baliiq wa jinsun min alfasaxati rafiic yani waa hadal aada iyo aada u xeel dheer weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay qisaasta waxaa idinku jirtaa nolol hadda naf waaba la jarayaaba oo la dilaya markaas haddana la xil nolol baa idinku jirta micnaheed waxa weeye ana arajula idaa calima anahu yuqtalu qisaasan idaa qatala aakhar kafa can lqatli waاnsajara can اtasaruci ilayh ninku ama qofku hadduu ogaado qofku yani markuu ogaado in la dilayo qisaas loo dilayo hadduu cid kala dilo in isna la dilayo oo naftuu jaray naftiidii markaa loo jarayo haddii xubin uu gooyo xubinteedii loo jarayo hadduu dhaawac uu geystay dhaawacii loo geysanayo wuxuu ka istaagayaa inuu wax dilo wuxuu ka joogsanayaa inuu ku degdego inuu wax dilo ayuu ka joogsanaya laakiin taas hadday jirin qof waliba qof kale waa dilayaa u oo dabeetna maktima ma la bixin doonaa ama qofku waa la yar xidhayo wuu iska xidhnaan doonaa un marka waxa weeyaan qofku inuu ku dhaco inuu cid dilo ama naf uu gooyo ayaa marka waxa weeyaan uu iska ilaalinaya uuna ku degdegayni yani wuxuu ogayahay haddii waxa uu geysto isagana loo geysanayo fayakunu dalika bimanzilati alxayaati lilnufuus taas marka waxay tahay waxay dhigantahay manziladii nolosha dadka oo dhan waxay utahay nolol bootay oo qof waliba naftiisii waa badbaadinaya naftiisii waa badbaadinayaa naf dadka kalena waa waa ka badbaadaysa nafta dadka kalena waa ka badbaadaysa walakum fi lqisaasi xayaa wuxuu qisaastii uu ka dhigay qisaastii ahayd in waxa weeyaan dee qofkii la dilaba oo geeri ah ayaa waxaa laga dhigay nolol baa laga dhigay xaggee looga dhigay biictibaari maa ya-uulu ilayhi wuxuu shaygan u noqonaya marka la ego qisaastani waxay aakhirka ay noqonaysa marka la fiiriyo oo ah dadki inay ka joogsadaan inay barhkoodba barh kale ay laayaan dadki waxay ka istaagayaan barhkood barh kale inay dilaan bay ka istaagayaan oo nafihii hoosaa markaa de waxay ku nabadgeliya oo baaqi noqonaya marka noloshii waxay noqonaysaa mid daa'ima walakum fi lqisaasi xayaatu marka sidaasaa nolol loogu magacaabay marka yani mar marka la fiiriyo de dhulka sharci shareecada islaamka lagu oogayo iyo qisaasta dilku waa yaraanaya laakiin mar kasta oo qisaastii sharcigii laga tago waxa wey dilku waa fara badanaya oo dhulalka gaalada iyagu dee sheeganay inay horumar ay sameeyeen qaanuunkooda waxay ka saareen waxa dilka la yidhahdo in qofku duu qof dilo inaan loo dilaynin waana dulmi weeyaan yacni naftan nafta jartay naftan ay gooysay nafteeda kama wanaagsana marka waa in loo gooya iyagu sidaa kama eegin yacni kan wax diliyaan la dilin bay yidhaahdeen marka kii la dilay xaqiisa way lumiyeen kii la dilay xaqiisa mesha waa ka saareen kii wax dilay uma markaa ay noqoto markaa inay ilaaliyaan jariimadii kaa waxaa ku farabatay markaa dilkii ummadda muslimiintu waxay ku ijmaacday in naf bigayri xaq in loo dila inay xaaraan tahay kitaabka qur-aankiina waa sheegay sunnaha rasuulkuna waa tilmaamay ilahay baa wuxu uhi subxaanahu wa tacaala walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq yaan la dilin naf aan waxba galabsanin naftu ilaahay xaram yaan la dilin ilaa xaq mooyaane waxay markaa ay mutaysatay in lagu dila mooyaane qofka qof muslima dila cudwaanan dulmi u dila ilaahay subxaanahu wa tacaala waa goodi buu dhigay waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima qofka qof mumina dila waman yaqtul mu'mina mutacamidan qofka qof mumina dila ogaan iyo okas iyo dulmi u dila man yqtl mumina mutacamida fajazauhu jahannam abaalmarintiisu waa jahanama khaalidan fiiha waa ku waaraya jahanamo ku waaraya waqadiba allahu calayh cadhada ilahayna waa korkiisa walacana ilaahay waa nacdalay wacadda lahu cadaaban cadiima cadaab weynna waa u diyaariyay an an shan goodi baa loo dhigay jahanamo ayuu gelaya waa ku waaraya jahanama waxa weeyaan sidaasoo kale cadhadii ilaahayna waa korkiisa lacnadii ilaahayna waa korkiisa oo naxariistii ilahay waa ka fogeeyey sida oo kale cadaab kululna ilaahay iyo cadaab adagna ilahay waa u diyaariyay intaasoo arrimood iyo intaasoo guudi baa loo dhigay marka waxay kutusinaysaa in dhiigga qofka muslimkiihi ma dhiiguba uu yahay shay adag inuu yahay rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muuminkii inuuna ka zuulaynin fii fusxatin min diini diintiisuna fusxo kaga sugnaado maa lam yusib daman xaraama dhig xaraana qofku intuuna ku dhicin wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam adduunyada qof muslima dhiigii ilaahay agtiisa adduunyada oo dhan waxaa kala qaalisan qofka muslimkaa dhiiggiisa ee kala qaalisan addunyada waxa wey wax yaroo xaqiran wey adduunyada intaa leg marka yani waxa weya dhiigu qof muslim dhiiggiisa in la daadiyaa waa xaaraam weeyaan ilaa xaq in loo dilo mooyaane oo xadiidka soo socdaa uu inoo sheegi doono marka waa nafihii macsuumka ahaa nafta macsuumka waa nafta muslimka ah qofka muslimka dhiiggiisa waa xaaraan in la daadiyaa xaqdarro loo daadiyaa dad muslimiinta aan ahaynna dhiiggooda dad buu macsuum yahay dadka gaaladaa laftooda dad bay tahay in la laayay xaaraanta oo in la dilaa ayna bannaanayn waxa aan bannaanayn ninka mucaahadka la yidhaahdo gaalada cahdigu inaga dhexeeya ballanka ee la isnabadgeliyey oo dagaalka aan la dagaalamaynin ee cahdi la kala qaatay waxa weeyaan kaasi in la dilaa waa xaraam sida oo kale qofka musta'manka ah qofkii soo magan galay ee magangeliyinka weydiistay gaalka ah in la dilana waa xaraam oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan umuhani oo ahayd markaa cali bin abi talib walaashii ayaa markaa nin gaala markii makala furtay ayuu nin gaal gurigeeda soo magan galay magan gelisay waa gabadh muslimada weeyaan cali baa arkay wuxuu doonay inuu dilo ayuu diiday marka rasuulka u timi rasuulka ilaahayow waxa weeyaan nin baan magangelye siiyey deetana cali baa doonayay inuu dila bay tirtay markaasu wuxuu ku uri rasuulka calayhi salaatu wasalaam waanu magangelinay ciddan magangelisa yaa umuhani markaa ruux dumara xataa ayaa magangelin karta qofkii gaalka ahaa iska dhaaf dawlad muslimiintu ay leeyihiin madaxweyne muslimiintu inuu marka waxa weeyaan magangeliyo waxaa kale ee xaaraana in dhiiggiisa la daadiyo ninka waxa weeyaan dhimmiga ah waa ka muslimiinta dawladdoodii ku hoos nool ee dawladda muslimiinta ay xukumayso kaas isna in la dilaa waa xaaraan weeyaan waxay bannaantahay keliya in dhiiggiisa la daadiyo gaaladii kii muxaaribka ahayna la dagaalamayay kii gaalka ahaa kula dagaalamayay waa dhiiggiisa waa xalaal waana la daadinayaa kula dagaalamayaaba markaa waa dilaysa isaga ka mucaahadka ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka qof mucaahada dila waa ninkii cahdiga iyo ballanka inaga dhexeeyay gaaladii qofka qof mucaahada dila hadda waa gaal lam yarax raa'ixata aljanna jannada urteeda ma ma helo nin gaal nin gaala dilay oo ah weliba nada qofka mucaahadka ahaa marka kuwaasna dhiigooda waa macsuum waa la ilaaliyey in la dila maaha qofka dilaana dembi buu ku mutaysanaya haddaba qofka qof mumina dilay waa qof faasiqa weeyaan dembi weynna waa uu ku dhacay waxna laga doonaya ilahi taqadkana subxaanahu wa tacaala arrinkiisu ilaahay buu ban yaallaa in shaa cadabahu wain shaa afara lahu hadduu doono ilaahay waa cadaabaya hadduu doono ilaahay waa u dembi dhaafaya taas waa intuuna marka waxa weeyaan qofku inuu toobad keenin lakiin hadduu toobad keeno toobadiis waa maqbuula weeyaan ibnu cabaas iyo salafkii qaar kamida laga wariyey inuu qofka marka waxa weeyaan qof dilay inuu toobad lahayn hadduu qofku qof dilaba toobadba ma laha ayaa marka ay yidhaahdeen laakiin qowlka saxiixa ah sawaabkii waxa weeyaan toobadda ilaahay waa ka aqbalaya hadduu qofkii wax dilay uu toobad keeno waxa u daliila kitaabkii sunnaha kitaabka wuxuu uga daliila qowluhu tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfir dunuuba jamiican yacni addoommahaygii nafahoodii ku xadgudbayow ka quusina naxariista ilaahay ilaahay dembiyado dhan waa dhaafa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalik shirkigunbu in ilaahay dhaafin laakiin waxa kaloo dhan ilahay waa dhaafa subxaanahu wa tacaala sunnahana waxa uga daliila rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka warramay nin ummadihii naga horreeyey ka mid ahaa oo dilay sagaal iyo sagaashan nafood sagaal iyo sagaashan qof buu dilay dabeetana wuxuu u yimid nin raahiba oo soomacaddiisii ku jira meeshuu ilaahay ku caabudayay markaa cilmi muu lahayn wuxuu ku yidhi markaa toobad ma ley sagaal iyo sagaashan qof baan dilay toobad ma ley in ilaahay toobad keeno ilahay toobadda ma aqbalay markaasu wuxuu ku yidhi maya sagaal iyo sagaashan qof baba dishay se toobad toobadba melki isagii buu boqol kaga dhigay isagii buu dilay boqol nafood buu buuxiyey deetana wuxuu yimid mar dambe waxaa loo sheegay markaa nin nin sheekha ayuu yimid deetana ninkii sheekh ahaa ee caalimka ahaa ayuu weydiye wuxuu ku yihi toobad ma le boqol nafood baan dilay wuxuu i adigii toobadda maxaa idin kala teelaya wax idin idin dhexeynayo idin kala joojinaya maba jiraba toobadda ilaah waa haddaad toobad keentid ilahay waa ka aqbalaya toobaddaas deetana waxa uu sheegay magaalada uu joogo inaynan wanaagsanayn magaalada hiblaaye la yidhaahdo tag magaaladaas baa dadkeeduna fiican yihiin halkaa tag halkaasuu tilmaamay ninka markaa magaaladii uu joogo uu iskaga tegey wuxuu tegay magaaladii loo tilmaamay isagoo dhexda sii socda ayaa geeridii kusoo xaadartay geeridii ayaa kusoo xaadartay deetana waxaa ku dooday malaaigtii naxariista malaaigtii naxariista iyo malaaigtii cadaabka ayaa ku dooday qol waxay dhahdeen annagaa qaadayna qol dadkana waxay annagaa qaadayna naftiisa yani saasaa laisku qabsaday marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu malaa'igta ku yidhi waxaad fiirisiin labada magaalo magaaladii ka yimid iyo magaaladu ku socdo isagoo taayib oo toobad keenay tuu dhow yahay iyo ehelkeeda la haleeshiinaya magaaladii dadkeedu xumaaya magaalada dadkeedu ficnaa waxaa la arkay magaalada dadkeedu wanaagsanaa isaga oo u dhow baa la arkay dabeetana malaa'igtana xariisaasaa ku qaaday yani waa toobad keenay toobadii ilahay waa ka aqbalay marka qofka toobadiisii waa laga aqbalayaa haddii toobad nasuuxo wanaagsan uu la yimaado toobadaas uu toobad keenay qofkii toobadaasi ma ridayso xaq almaqtuul qofkan la dilay xaqiisi ma ridayso aakhiro aakhiro yani xaqii uu maaragtay qofkan uu la dilay ama qofkan uu dilay xaq buu leeyahay xaqiisi ma ku dhacaysaa toobadda uu toobad keenay ahlucilmigu waxay dhahdeen ma inaad toobadiis ku dhici mayso qofkan maqtuulkaa ee la dilay qofkan qaatilka ee wax dilay xasanaadkiisii baa lasoo qaadi doonaa deetana waxaa la siin doonaa qofkii uu dilay baa markaa la siin doonaa amaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa addoonkan markaa isaga agtiisa ka siinaya xasanaad mar hadduu kane toobad keenay kan kale xaqiisu waxaa loo guday in xasanaad fara badan in ilahay uu siiyo oo agtiisa uu ka siiyo amaba in loogaba qaado kan laftiisaba xasanaadkii xasanaadkiisa inta laga qaado kan la siiyo waxaa kale ahlucilmigu yidhaahdeen xaqu lmaqtuul bilqisaas kuma dhacayso qofkii la dilay xaqiisii qisaasta loo qisaaso oo keliyahun leanna qisaasta waxa iskale awliyaa lmaqtuul sidaa daraaddeed baa ibnulqayim wuxuu leeyahay التحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق sida xaqiiqdii waxa weeyaan dilka waxaa la xidhiidha saddex xuquuq baa la xidhiidha xaq lilah وxaq lilmaqtuul وxaq lilwaliy xaq ilaahay uu leeyahay iyo xaq uu leeyahay qofka la dilay iyo xaq uu leeyahay qofka la dilay dadkiisii oo ah awliyadiisii marka wuxu uhi faidaa sallama alqaatilu nafsahu طawcan lilwaliy nadma wakhawfa min allah wataaba tawbata nasuuxan saqata xaqu اllahi bالtawba qofkii wax dilay markuu naftiisiisu soo dhiibo ee uu soo dhiibo dadkii marka waxa weeyaan awliyaa lmaqtuul qofka la dilay awliyadiisii iyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii hadduu naftiisi u dhiibo isagoo ilaahay ka baqanaya subxaanahu wa tacaala ilaahayna u toobad keenay towbatan nasuuxan saqata xaqu llaahi bitawba xaqii ilaahay ku lahaa wuxuu ku dhacaya toobadkeenka u toobad keenay wa xaqu lwliyaa dadkii awliyada ahaa ee qofka dhintay ee la dilay awliyadiisa ahaa xaqoodina wuxuu ku dhacayaa biistiifaai lqisaas ila naftiisa ugu soo dhibi wuxu waata naftayda haddaad dilaysiin iyo haddaad daynaysiin marka hadday dilaan oo qisaas ay marka ay mariyaan waanu u qisaasayna xaqii ay ku xaqii ay lahaayeen halkaas ayuu ku dhacaya hadday sulxi ay sameeyaan oo ay ku heshiiyaan inay magta ay qaataan in laiska sii daayo magtina ay qaataan xaqoodiina saa waa ku dhacaya haddii cafiba ay sameeyaan oo ay idhaahdaan dilina mayno diyo iyo magna ka dooni mayno waanu cafinay hadday yidhaahdaana xaqoodii waa dhacaya marka xaqii ilaahay iyo xaqii awliyadu halkaas ku dhaceen yani halkaas ku baxeen iyagu marka waxaa hadhay xaqii saddexaad oo ah xaqu xaqu lmaqtuul qofkii la dilay xaqiisa marka wuxuu leeyahay ibnulqayim raximah llah xaqaa saddexaad ee uu leeyahay qofkii la dilay yucawiduhu allahu yowma alqiyaamati min can cabdihi attaa'ib wayuslixu baynahu wa baynahu ilaahay ciwad buu ka siinayaa addoonkiisii markaa taa'ibka ahaa ee toobad keenay wuu u bedelaya wuu toobad keenay ninkan markaa maqtuulka la dilay xasanaad buu ilahay siinaya oo dilka uu dilay awgeed xasanaad buu ayaa lagu siinaya labadan qof addoonkan toobad keenay iyo addoonkii hore u dilay ila wuu dilay deetana waa toobad keenay ilahay dhexdooda wuxuu ka reebayaa oo dhex samaynaya sulxi wuu ka dhex samaynaya bedelna waa siinaya sidaas ayaa markaa uu ibnuqayim uu sheegay raximah llah marka dhiigga arrinkiisu aada iyo aada ayuu adag yahay islaamkuna waa uu adkeeyey islaamkuna aad iyo aad buu adkeeyey qofka muslimkaa dhiiggiisa in la daadiya la daadiya inana banaanayn waxaa fi صaxiix الbukhaari ku sugan saan filayo min xadiid ibn cabaas radia allahu canhuma yani qisa ayaa ku taalay aan filayo markaa wax kasii xusuusanahay waxaa weeyaan yani dhiig arrinkiisa weynadiisa waxa uu leeyahay ibn cabaas abu aalib oo ah rasuulka adeerkii ayaa nin addoona lahaa marka ninkii addoonka ahaa ayaa qolaa nin baa kaxaystay saasaan filayn ahayd deetana ninkii markuu kaxaystay ayaa uu shaqaynayaan filaya dabeetana wuu dilay ninkiiba dilay wuu shaqaynayay ninkii oo naftu kasii baxayso ayaa nin baa soo mara ninkii wuxuu ku yidhi ninkii ninkii markaa la dilaybaa wuxuu ku yidhi abu haddii ilaahay uu kuu suuro geliyay inaad tigtid maka xaramka markaad tagtid waxaad tidhaahdaa yaa reer bani haashim reer bani yaa reer cabdilmuطaliba abu aalib ninka la dhahdaa mee abu aalib marka lagu soo waxtir ninkii caynka ahaa ee hebel hebel ahaa ninkii hebel hebel ahaa waxaana u sheegay markaa ninkii uu dhintay oo kale waxyaba noocaas oo kale u tilmaamay uu sheegay marka waa iskaga sawir isagu ninkii beri dama soo galay maka sidii u busimay marka ballankii buu oofiyey ninkii hebel la yidhaahdaa abu aalib buu raadiyey abu aalib uu soo xiray intuu iyaboohiyey wuxuu ku yidhi nin caynkaa la dhahdo ma taqaana haa waxaan soo mar ninkaasu dhiiggiisa dhex dabaalanaya waxaana idilay buu yidhi ninkii caynka ahaa abu aalib wuxuu yimi ninkii wuxuu ku yidhi saddex arrimood mid ka soo gala inaad maktii siisiin maktii inaad bixisiin ood siisiin ninkaa maktiisii iyo in konton nin oo idinkaydin ka mid yahay ay dhaartaan inaan dhiiggaas inaydan gelin iyonan dagaalno oo dagaal dhexdina dhaco saddexdaas oo kala gala saddexdii way markaa isku noqdeen waxay dhahdeen horta dee mag bixin kari mayno dagaal la geli kari mayno waxaynoo hadhay keliya inaan dhaarano konton nin inaga mid yahay waan dhaaran ayaan dhaaran hala dhaarto dadkii jaahiliga habay ahaayeen kontonkii nin bay soo saareen marka kontonkii dhaarta wixii kusoo hagtay dhaarta waxaa loo qaybinayaa waa la qaybsanaya dhaarta wuxuu kusoo hagaagtay nin odayo gaboobay oo nin weyna iyo ilmo yaroo la sido ayuu dhaarta kusoo hagaagtay gabadhii ilmaha yar lahayd ilmaha yar wadatay ayaa abu aalib wuxuu tiri abu aalib ilmaha yar dhaarta kusoo hagaagtay oo dee ninkan wax dilay aad u haysatid qaraabadiisii ugu dhawaa noqday ayuu ka mid noqday marka waxaan doonaya inaad ka dhaaftid siduu aan ka dhaafay odaygii weyne wuxu odaygaa weyne da-daa baan aho dee anigu wixii aad igu soo hagaagi lahaa waan bixinayaa isna waa ka baxay meesha maxaa soo hadhay siddeed iyo afartan siddeed iyo afartanka way dhaarteen dhiigga inayna gelin bay ku dhaarteen ibnu cabaas wuxuu leeyahy bishii iyo maalintii ay dhaarteen maalinta maalinteedi may soo wareegin iyadoo qof ka nooliyay siddeed iyo afartankii yacni maalinta maalinteedi mabay wada gaadhinba ama bisha bisheedi sideed iyo afartankiiba marka waxa weeyaan sanadkaas gudihiisay ku dhintay ina been ku dhaarteen marka yacni waa dhiigu arrinkiisu aad iyo aad ayuu adag yahay shee fudud maha qofka nasiima muslimka ah in dhiiggiisa la daadiyaa xaraam weeyaan laakiin maanta wuxuu iska noqday shay iska fudud oo lis maarata laisku dilo shay markaa qof waliba lagu isku hanjabaaba waan ku dili doonaa oo xoogaa shilin shilin baa lagu bixin doonaa baa laodhan jiray waa lasoo waa lagu soo qaadhaamaya markaas weli magtina maxay noqotay neefkii geel ahaa ee dee aadka u qaaliga ahaaba wax yar buu noqdayba waa la bar baa laga sii ridayaaba kaa qalad weeyaan wuxuu uhi sheekhu raximah اllah can cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa yaxilu damu imri'in muslimin qof muslima dhiiggiisu xalaal maaha ma noqonayo qofkaasoo yashhadu qiraya an laa ilaaha ila اllah alla xaq lagu caabudano jirin ilaahay mooyaane wa annii rasuulu اllah anina rasuulka ilaahay ah ilaa biixdaa halaaثin saddex arimood midkood mooyaane saddex arrimood midkood unbuu dhiiggiisu xalaal ku noqonaya aلsayibu الzani waa qofkii guur soo maray ee zinaystay labyo dhadig kudanaba ha ahaadee aلsayib sayibku waa ismu jinsi yani waxaa soo gudagelayaa lab iyo dhadig labadaba soo gudagelaya qofkii guur soo maray azani ee zinaystay wالnafsu bالnafsi marka kaa waa la dilaya qofka haddii guur soo maray ee zinaystay waa la rajminaya wالnafsu bالnafsi naftii naf dishana waa loo dilaya wالtaariku lidiinihi qofkii diintiisa ka tegey almufaariqu liljamaaca ee jamaacadii muslimiinta ka dhex baxay wاtaariku lidiinihi qofkii diintiisa ka tegey waa murtad diintiibu ka baxayba almufaariqu liljamaaca jamaacadii muslimiinta markaa waay madowgoodii iyo xukuumadoodiibuu ka dhex baxay oo diintiibuu ka noqday waa murtad wey qof qofkii murtadka ahaa kaana waa la dilaya waxaa loo diliyay ridd ahaan baa loo dili doona waay xadiidkan waxa uu tilmaamayaa qofka muslimka inaanay bannaanan dhiiggiisu inuuna bannaanayn laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuul اllah qof muslim ah oo shahaadateynkai qirayaa in la dilaa waa xaaraam in dhiiggiisii la daadiyaa ma bannaana khaslada saddex arrimood midkooda inuu ku dhaco mooyaane qofkaas ko inuu zinaysto iyadoo markii ila markii hore ilaahay ku manaystay oo ku galadaystay inuu guur soo maro waa qof markaa reer leh oo reer soo maray oo marka waxa weeyaan xubintiisii taranka ku astuuray nikaax saxiixa inuu gogoldhaaf sameeyo oo markaa uu xumaan sameeya dee uma uma banaana hadduu caynkaas sameeyana waa waa la rajminaya waxay culimmadu yidhaahdeen yani bacdu ahlilcilm waxaa la weydiiyey lima yuqtalu zani almuxsin rajman inagu waa la rajminayaa qofkii markaa guur soo maray ee reer lahaa ee xumaanta sameeyey waxaa lagu dilayaa dhagax maxaa dhagax loogu dilay baa layidhi qofkaas waxaa markaa ku jawaabay sheekhaasi liannahu hadama baytan fabixijaaratih yurjam guriguu dumiyey gurigii uu dumiyey dhagaxaantiisii baa lagu rajminaya marka guriguu dumiyey oo reerkiisii gurigii uu dumiyey gidaaradiisu dhagaxaan bay leeyihin dhagaxaantii gurigiisu baa isagii lagu dilaya marka in gurigiisi la dumiye waay arrinka labaadna waxa weeyaan qof inuu qof dilo qof naf macsuuma oo ay tahay dhiiggeedu xaaraan yahay ayuu dhiiggeedii daadinayaa cudwaanan wa dulman ka cadaaladda waxa weeyaan in labada qof la simo oo maxaa laga simayaa kan kan naftiisiibuu waayo kanaa dilay kan dilna naftiisii isna waaya isna saasoo kale waa in looga dilaa oo meesha uga baxaa xadgudub si uu xadgudubkii uuna mar dambe usoo noqoni waay ka saddexaadna waxa weeyaan man yabtagii gayra sabiili lmu'miniin waa qofkii jidkii dadka mu'miniinta ay mareen jid aan ahayn maray diintiisii buu ka noqday iyo caqiidadiisii saxiixa ahayd kaasna waa la dilaya waayo wax khayro haba yaraatee joogitaankiisa ku jira ma jiraan man daaqa xalaawata aliimaan qofkii iimaanka macaankiisii dhadhamiyey deetana iimaankii uu dhadhamiyey nacay ee ka noqday oo iskaga tegey intuu ilaahay rumeeyey kabacdi diintiisii ka noqday ee ka ridoobay isna waa la dili doonaa in la dilaana dhiiggiisa waa xalaal weeyaan marka waa qofki isago markaa diintiisaba ka noqday wey oo gaaloobay oo shahaadateynkii u qiray markaa ka noqday qof waxaa jira shahaadateyn ku dhawaaqayaba laakiin haddana ridoobaya ay noqonaysa in la dilo isagoo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulullah laba ayaa yuu ridoobi adii wuxuu ku dhawaaqayaba shahaadateynki haddana waa murtid weeyaan waxaa ka mid ah waa qofkii diinta caayay diinka ilaahay oo la caayo ama malaa'igta oo la caayo ama rasuulka oo la caayo calayhi الsalaatu wasalaam ama ilaahay oo la caayo intagoo ridda wey qofkuu ku gaaloobaya walow carabkiisa ha kaga dhawaaqa shahaadada ha shahaadanay hadduu n qofku nebiga uu caayo calayhi الsalaatu wasalaam amaba uu caayo ilaahay ama uu caayo diinkiisa ku gaaloobaya waana ridoobaya walow ha ku dhawaaqo shahaadateynka carabka ha kaga dhawaaqo axkaamkii murtadka ku- yaa ku dareeraysa oo waa la dilaya waxa uu noqonayaa in la dilo welibana ahlu cilmigu waxay idhahdeen qofka rasuulka caya calayhi الsalaatu wasalaam hadduu xataa toobad keeno hadduu xataa toobad keeno waa la dilaya waayo waxaa ku tacalluqa laba xaq xaq ilaahay uu leeyahay iyo xaqi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam xaqa ilaahay uu leeyahay toobadda waa ku dhacaysa hadduu toobad keeni lahay toobadda waa ka aqbalaya toobad saxiixa oo nasuuxa xaqii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam maadaama rasuulkuuna noolay oo qofka hadduu nool yahay waad u tegaysaa waxaa la dhaha xaqaasaan waxaasaan kugu sameeyey iga saamax waa kaa saamaxaya rasuulku maanta ma noola cid ka saamaxaysa oo ma jirto xaqiisu wuxuu ku dhacaya in loo dilo marka waa la dilaya mar walba waa la dilaya hadduu toobad keeno na waa la dilayaa hadduu toobad keeni waayona de waxaa loo dilaya riddaa loo dilaya oo diintiibu ka baxay wey oo qof diintii ka baxay ciyaadan billah marka waa wax dadkeenna ku badan inta faraha badan de diintii baa la caayaya oo nebigii baa la caayaya oo ilaahay baa dadka qaar ka mid ay caayaan ciyaadan billah haddana marka waxa weeyaan oo- oo dadka muslimiin baa loo arkaya muslimna maaha welibana taa waxaa kasii daran oo cajaa'ibta ka mid a yacni rasuulka sala allahu calayhi wasalam ah, dadka yidhaahda waanu jecelnahay ee xafladaha u qabta ee xoolaha maalinmaha yidhahdaan waa mawlidkii rasuulka ee rasuulka dhashay xoolaha u qala weligoodii allahood kama hadlaan rasuulka caydiisa iyada oo dhulku ka buuxo waxa weeyaan arrinta noocaasi oo dadka ay dad- bulshada dhexdoodii ay dadkii marka ay caayayaan maalin ka maalin maalmaha ka mida intii rasuulku u qeeroodan meel rasuulka maxaa loo caaya rasuulkaanu jecelnan bay leeyihin hadduu jacaylka rasuulku ka dhab yahay waxay rasuulka sala allahu calayh wasalam dadka caayaya wax ka qaban lahaayeen oo maaragtay wax ka soo saari lahaayeen taasi ma jirto gaco ka tusanaysaa jacaylkan la sheeganaya waxba wayna ka jirin low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicu saddexdaa arrimood buu xadiidku markaa uu inoo sheegay Eh, haddaba waxaa jira ibnu rajab alxaafid ibnu rajab raximah llah kitaabkiisa jaamicu lculuum walxikam cumuumka aayadda qur-aanka ah annafs binnafs naf naf in loo dilo wuxuu ka soo reebay suwar yacni naftu hadday naf disho waa loo dilaya naftii naf disha waa loo dilaya waxay doontaba ha ahaato had- markaa waxaa ka soo reebeen ahlucilmigu suwar bay ka soo reebeen yani meelaha qaar ka mida inay qofku hadduu qof dilo aan loo dilayn waxaa ka mida bay idhahdeen an yaqtula alwaalidu waladahu waalid hadduu waladkiisii dilo maala aabbihii hadduu inankiisii dilo aabbaha loo dili maayo aabbaha loo dili maayo yani waa asalkii iyo faracii asalkiiba faracii dilay asalka loo dili maayo faracii jumhuurku saasay ku- ku tegeen Eh, cumarna way ka asaxday waxaa kale ka mid a an yaqtula alxor alxoru cabdan waa in haddii maalan qof xor ihi hadduu addoon dilo culimmada badidu waxay ku tegeen inaan loo dilaynin yacni addoonku hadduu xor dilo waa loo dilaya laakiin xor hadduu dilo marka waxa weeyaan addoon loo dili maayo waxaa kale ka mid ah suwarkaasi an yaqtula almuslimu kaafiran qof muslim ihi inuu gaal dilo qof muslim hadduu qof gaala dilo gaaladii haddaa kii xarbiga ahaa hadduu yahay khilaaf kuma jiro inaan loo dilaynin waayo dhiiggiis waa xalaalba isaga ninka gaalka kula dagaalamaya dhiiggiis waa xalaal Eh, wayna ku bannaanta inaad dishay marka inaan kaa loo dilaynin khilaaf kuma jiro bayna ahli cilm laakiin ka laga warramaya waa kee waa gaaladii dhiigoodu uu macsuumka ahaa ee ay xaaraanta ahayd in la laayo nin gaala kii dimiga ahaa kii mucaahadka ahaa iyo kii musta'manka ahaa kuwayowgaasi waa xaaraam in dhiigooda la daadiya haddii haddaba qof muslim ku xadgudbo oo nin gaala uu dilo loo dili maayo qowlka jumhuurku waa sidaa weeyaan jamaahiir ahlicilm culimmada badooda waxay ku tegeen inaan la dilayn waxaana u daliila xadiida caliy rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yuqtalu muslimun bikaafirin kii saxiix albukhaari ku sugan qof muslim ah loo dili maayo gaal loo dili maayo qof muslima gaal loo dili maayo marka suwarka noocaas oo kale ah ayay ka soo reebeen xadiidku waxa uu sheegay in la dilayo saddex qolo waxaa jira markaa qolooyin kale oo la haleeshiiyo saddexdana soo gudagelay marka dhinaca laga eego axaadiid kalena kusoo arooreen in marka ayagana la dilayo marka laakiin la fiiriyo saddexdaa mid mid ka mid unbay soo gudagelayaan waxaa ka mid ah liwaadki liwaad maalan zinadii zinada qofku hadduu reebsoo maro ama guur uu soo maro xalaala waxa weeyaan waa hadduu zinaysto waa la dilaya maxaa lagu dilaya dhagax baa lagu dilaya waxaa iyadana la mid ah qofkii liwaadka sameeyey liwaadku waa maxay waa qowmu luud wixii lagu halaagay waxa weeyaan in dee raggii ragga u tagaan oo raggii dumar raggii in raggii ragga markaas ay u galmoodaan ay u tagaan taa liwaad baa la yidhahdaa waana qowmu luud wixii lagu halaagay waxaana ku soo aroortay xadiid ibni cabbaas nebigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam uqtulu lfaacila wاlmafcuula bihi ka faacilka ee samaynaya liwaadka iyo ka lagu samaynaya labadaba hala dilo qaabka loo dilayin ba ahlucilmigu isku khilaafay waxayna reer qole waxay dhan dhagaxa lagu dilo qole waxay yidhahdeen seef ha lagu dilo qole waxay dhan mayaane sidii qoomu luud dhulkaa lala jaray inta dhulka la gooyey baa yaa dhinaca kale loogu rogo isna waxaa la samaynaya inta buur la saaro laga tuuraya dhagaxaan waaweyn oo laga dabageynaya laba dabasha uu siinaya oo sidaas sidii qoladaa loo dilaya baa loo dilaya sida loo halaagay ba sida loo halaagaya waxaa ka mid ah dadka iyaguna la laynayo ee xadiidkan laakiin soo gudagelaya un xagga xumaantii faaxishada man ataa daa maxramin waxaynu xagga hore kusoo marnay dumarkii muxaramaat fi nikaax dumarkii qofka xaaraanta ka ahaa qofka u taga ee markaa waxa weeyaan qoladaa u taga iyagana dumarkaa qofka u taga wax qof yani maxramkiisa ah oy xaaraan ka tahay qofka u tagaa isna wala dilaya waxaa ku soo aroray xadiidka ay wariyeen ahlu sunan bisanadin صaxiix bara ibnu caazib wuxuu leeyahy radia allahu canhu waxaan la kulmay abtigay abaaburda oo calankii wata yani ciidan buu wataayoo nin buu soo dilaya waxaan ku uhi xaggee tegaysaa wuxuu yihi arsalanii rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam ilىa rajuli taزawaja imra'ata abiihi min bacdi rasuulkaa i diray nin buu ii diray guursaday aabbihii hooyad imra'ata abiihi taزawaja imra'ata abiihi aabbihii gabadhiisii buu guursaday isaga dabadii aabbihii dabadii buu markaa dee gabadh uu aabbihii qabay ayuu guursaday wuxuu ii diray an aqtulahu aw adriba cunuqa inaan dilo ama qoorta baan ka jaro ayuu ii diray rasuulku markaa muxuu guursaday daa maxramin ma banaana yani dumarkii muxaramaad fi nikaax ahaa ayuu yuu qofka marka u tegaya walaashiiba hadday noqoto haddii hooyadii noqoto haddii maaragtay dumar dumarkii muxaramaad fi nikaax oo markaa dee gabadh ma ka mid ba waxaa kale ka mid ah saaxirkii oo ninka saaxirka ah xadkiisu waa madaxa in laga jaro waana madhabu jamaacati min culamaa waxaa ka mid a cumar ibn cabdilcaziiz imaamu malik axmed ibn xambal isxaaq ibnu rahaway marka sixirka wuxuu qaybsamaya laba qaybood mid kufri ah oo gaalnimo ah keensanaya kaas qofku waxa laga dalbanaya inuu toobad keeno yani haddii haddii qofkii sixirkaa loo dilo yuqtalu riddatan riddaa loo dilaya oo xukmigii wuxuu qaadanaya murtadku qaadanaya ama haddii una sixirkaasi qofkii uu saaxiibkiisa una gaadhsiinaynin kufri bididooda kufri bay gaadhsiiyaane oo de shayaaiinii balaaya la shaqaysanayaan waxaa loo dilayaa xaddan xad baa loo dilaya qofkii saaxiirka ahaa waa la dilaya waxaa kale ka mida dadka la leynaya xadiidkana soo gudagelaya ahlu cilmiga ay sheegeen man waqaca calaa bahiima qofka xayawaanka iyo bahimada bahiimtaasu tago waxaa ka mid a qofku hadduu salaadu ka tago isna waa la dilaya fainahu yuqtalu cinda alakariin min alculamaa in fara badan culamada ka mid ah waxay idhahdeen waa la dilaya taariku salaadka ninka salaada tukan waaye ay ka tegay ninka taariku salaadkaana arrinkiisu waa laba qaybood ima an yakuuna jaaxidan ka tegitaanka uu ka tegay salaada inuu ka tegayo isaga oo salaadiibu waajibnimada diidan salaaduba aniga waajibgu ma aha adiga waajibku ta adigu tukabu ku yidhi anigaba liguma waajibinin ama aniga waajibnimadu way iga dhacdayba oo waxa weeyaan sida suufiyada qaar ka mid darajo ay gaadhaan marka darajadaasoo qofka salaadii ama takaaliiftii lagaga dhaafoba takaaliiftii waa laga dhaafaya oo qofka mukallafaba noqon maayo qofkaasi waa murtad oo diinta waa ka baxay liannahu wuxuu inkiray shay macluum min addiin bidaruura salaadii hadduu inkiray alcahd اladi baynana wabaynahum aلsalaa faman tarakahaa faqad kafar qofka salaaddii ka taga waa goolay bu rasulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam iyo qofka inuga tago takaasu waa tukanayaa mar mar waa ka tegayaa cajzi marka tala tuka waayahay buu leeyahay waxaad uga tagtay salaad shaydaan baa iga kaxeeyey xaaladda noocaasoo kaleana ahlu cilmigu waxay qaar badana kamid ay ku tegsan yihiin qofkaas in markaa una ahayn yani inu gaaloobi inu faasiqu yahay laakiin qofkii mutakaasilka ah haddaa la yidhahdo tuka salaadii haddii kaleo lagu dilaya yidha hala dilo marka waa la dilaya waxaanay kutusinaysaa yani de inuu inuu salaaddii inkirsan yahay marka qof iimaanuu ku jiro lama sawiranayo inuu salaaddii tukan la yidhi uu ka doortay in la dilo yani inu qofkaas iimaanba lahayn una qof muslima ahayn bay kutusinaysaa waxaa kale ka mid a oo markaa ahlu cilmigu ay sheegeen qofkii khamrigii cabbay markii koowaad cabbay waa laga jaraya markii labaad waa laga jaraya markii saddexaad waa laga jaraya afar waa laga jaraya marka shanaad waa la dilaya axaadiis baan kusoo aroortay hadduu shan jeer marka shanaad haddaa la keeno waxa weye marka shanaad waa la dilaya laakiin dilkaasi sida culimmadu ay sheegeen waxa weeyaan uun waa min baabi tacziir tacziiroo waxa weeyaan dadkii si loo tus maaratay khamrigiisa inay uga si mar kasta haddaa la keeno oo laga jaro un dadkuna ina waa lagaa jaray waxa mala intan waxba boqol kaa jeedal ama siddeetan kaa jeedal ama afartan kaa jeedal waxba ku yeeli maayo iska cab haddii dadka saa u farabataanoo xaakim ku arko in dadka laga joojin karayo in la dilo wuxuu odhanaya ninka marka shanaad la keenaa waa la dilaya marka dadku way ka joogsanayaan min baab tacziir bay noqonaysaa marka waxaa kale ee ka mid a waxyaabaha maaragtay keensanaya qofka maaragtay in la dilo rasuulku wuxu sal اlه alay slam man ataakum waamrukum jamiicu calى rajuli waaxid faaraada an yashuqa casaakum aw an yufariqa jamaacatakum faqtuluuh qofka idin yimaada iyadoo arrinkiinu ninku dhanyahay nin nin baad doorateen madaxweynead ka dhigateen ninkaasba arrinkiinu idinku dhan yahay deetna nin baa imanaya oo wuxuu doonayaa inuu idinkala kaxeeyo oo laba qabo idinka kala dhigo oo jamaacadiina keliya uu laba ka kala dhigo wuxuu leey ana madaxweyne kursigiibuu ku haystaa ninkaa madaxweynihii aada doorateen ee arrinkiinu ku dhammaa kursiga ku haysta faqtuluuhu buu rasulku yidhi alay sala slam dila kaa'ina man kaan fadribuu ra'sahu bisayf kaa'ina man kaan cid doona ha ahaadee marka sharciga waa cinkaas kursiga dee ninkaasa loo deynaya ma haloo tartamo se imanka la yidhaahdo imankaynu ku jiro iyo qalalaasaheeda idinka arkaya mashaakilkii dhibaatada jirta waay waxaa kale ee ka mid a maaragtay meelayagu culimada ay sheegeen man shahara asilaax ama man shahara asilaaxa wuxuu rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam man shahara asilaaxa uma wadacahu fadamuhu hadru qofka seeftiisii siiba galkii ka siiba uma wadacahu ay fi الnaas yadribu bihim yadribu bihim bihi waxa uu seeftiibuu ku garaacaya seeftiibuu galka uga saaray markaasuu doonaya dadkii buu laynaya qofkaasna waa la dilaya oo rasuulku wuxu uhi fadamuhu hadrun dhiiggiisu waa hadar ma laha wax biyo ah magna la siin maayo qisaas qofkii dilan loo qisaasi maayo waa ninka qaaticu ariiqa bannaanka dadka intuu fadhiistay xoolahoodiina dhacay amaba dee markaa waxa weeyaan dadkii laynaya marka suuradda waa lagu fasiray xadiidka waxaa kale lagu fasiray sida caaisha kale laga wariyey radia allahu tacaala canha caashan filayn ahayd waxa weeyaan kii tuugga ahaayoo kale lagu fasiray tuuggii baa lagu fasiray oo ninka hadduu qofku gurigiisa ugu soo dhaco isagoo doonaya maalkiisii iyo naftiisiiba inuu markaa wuxu geysto qofku waa iska difaacaya hadduu wuxu geystana hadduu qofkaa usoo dhacay tuugge maalkiisii qaadanaya naftiisiina marka wuxuu geysanayaa amaba dilayaba hadduu iska difaco uu dilo dhiiggiisu waa hadar man qutila duuna maali fahuwa shahiid haddii sigala dilana waa shahiidba weeyaan yani qofkan loo soo dhacay haddaa oo tuugii uu dilo isagu shahiid buu noqonaya haddii tuugii uu dilana tuugii hadar buu dhiigiisa noqonayaa oo magna laga bixin maayo qisaasna yeelan maayo waxaa kale culimmadu ay ku dareen qatlu jaajuus almuslim qofka muslimka ah ee gaaladii dadka muslimiinta cawraadkoodii tusaya ee waxa weeyaan u jaajuusaya ee basaaska ah kaana waa la dilaya in la dilaana way bannaan tahay xadiidkii waxay u daliishadeen xaati ibna abi baltaca suwarka noocaasa ayaa ahlucilmigu halkaanay ka sheegeen can cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi awalu maa yuqdaa bayna annaas waxa ugu horeeya ee dadka la kala xukumayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fidimaa dhiig ayuu ahaaday awalu maa yuqdaa bayna annaas waxa ugu horeeya ee dadka la kala xukumaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxau ahaaday fi dimaa dhiig ayuu haaday ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo markuu khalaaqada isu keenaa la xisaabinayo ee uu kala xukumayo bicadlihi waxyaabaha madaalimta ee dadkii udhexeeya waxa ugu horeeya lagu bilaabaya waa dhiiggii weeyaan sheebe shaygu ka muhiimsanaa dhiiggii dadka dhex dhacay baa ugu horeeya wixii madaalim ahaa xuquuqda waa laba qaybood xaq ilaahay uu leeyahay iyo xaq ibni aadamkay leeyihiin xaqa ilaahay uu leeyahay waxa ugu horeeya la xisaabinaya waa salaada weeyaan xuquuqda ilaahay uu leeyahay waxa ugu horeeya la xisaabinaya waa salaadii waxaa u daliila xadiidka marka abu hurayra radia allahu canhu awalu maa yuxaasabu bihi lmar salaatuhu qofka waxa ugu horeeya ee la xisaabinayaa waa salaadiisa weeyaan qofka waxa ugu horeeya la xisaabinaya waa salaadiisii weeye haddii salaadiisa ay hagaagto acmaashiisa inta kalena way hagaagaysaa haddii salaadiisa ay xumaato acmaasha intiisa kalena way xumaanaysaa marka xaqa ilaahay uu leeyahay ee addoonka uu ku leeyahay maalinta qiyaamaha waxa ugu horeeya la xisaabinayaa waa salaaddii weeyaan marka weliba salaadda la xisaabinaya sida xadiiska rasuulka kusugan calayhi salaatu wasalaam waxaa maaragtay marka addoonkii la salaadiisa la xisaabiya salaadda hadday markaa daldalool yeelato waxa ilaahay odhanaya bal hadda addoonkayga waxay u fiirisiin wax salaado sunnayaala marka sunnayaashu salaaddii faralka ahayd bay kabaysaa salaada khaldhacoo kale oo markaa nusqaani ku timaado nusqaantii baa lagu buuxinaya salaada sunnaha ahay xuquuqdii ibni aadamka waxa ugu horeeya ee la kala xukumaya waa dhiiggii weeyaan shayga ugu horeeya ee la kala xukumayaa waa dhiiggii weey oo dadkii isdilayba la kala xukumaya ibnu cabaas cabdillahi ibnu cabaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyey markuu ka warramayey marka aayadda qur-aanka uu tafsiirinayey waxa uu sheegay maalinta qiyaamaha qofkii la dilay oo yani beriga hore de seefa lagu dagaalami jiray oo dee madaxa la iska jiray marka wuxuu qofkii la dilay oo madaxiisii gacantaa gacan ku sita gacanta kalena ku gacanta kalena ku hayo qofkii dilay iyo maalinta qiyaamaha imanaya markaasu wuxuu odhanayaa yaa rab ilaahayow bal kan waxaad weydiisaa wuxuu ii dilay yani waa xubintii la jaray buu markaa sitaa ama wixii ku taagay baa ku taagan oo markaa waa gacantana dhiiggiina waa ka daaya gacantan markaa kalena ninkiibu ku jiidaya dilay markaasu wuxuu le ilaahayow bal ninkan wuxuu ii dilay weydii sababtii dila waa maxay marka yani arrimaha dhiiguna siaan hore noo soo sheegnay aad iyo aad bay markaa way daran yihiin way adag yihiin waxaa ugu horeeya xuquuqda addoomaha ku jira ee la kala xukumayaana waa waxa weeyaan waa dhiigga weeye dhiiggii dadka dhexdooda dhacay iyo dilkii dhexdooda yimid baa ayay noqonaysaa waay marka xadiidkan iyo xadiidkaa kale ee tilmaamaya salaada in waxa ugu horeya la kala xukumaya uu yahay waxaa la isku waafajinayaa xaqi ilaahayna waa waa salaada xuquuqdii ilaahayna waxaa ugu horeysa salaadii xuquuqdii biniaadamka dhexdooda taallay ee la kala xukumayey iyo waxay kala dulmiyeen ay kala qaateen ama waxay isku geysteen waxaa ugu horeeya dhiiggiiba ugu horeeya xadiidka soo socda waa xoogaa uu yar dheer yahay habeen damben akhri doona insha allah wasala allahu cala muxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin